bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamadi wacala aalihi wa asxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu albukhariyu raximahu allahu tacaala baabu qowli illahi tacaala walaa yaxilu lahunna an yaktumna maa khalaqa allahu fi arxaamihin baabu macnaa qowli illaahi tacaala alla qowlkiisa macnihiisiibuu u baab yahay walaa yaxillu lahunna naagihii uma xalaal aha an yaktumna inay qariyaan maa khalaqa allaahu wuxuu alla abuuray fii arxaamihinna riximkooda uu ku abuuray dhexdiisa inay qariyaan uma xalaal aha waxaas marka riximka lagu abuuraayo ama waxay noqonayaan ilmo oo riximka markaas galo oo ruuxdii lagu afuufay iyo wax iyadu marka xaydkii iyo wixii la mida ayb min alxaydi iyo walxamli ayuu ku bayaaniyey waa kaas uu ku fasiray wuxuu yidhi min alxaydi oo xayd ah walxamli iyo uur ah inay qariyaan ma aha maqsuudka marka aayadda kitaabu talaaq ama abwaabu lcidad oo ugu keenay waxa ay tahay xaydka iyo duhriga maadaama ciddadii lagu xiray badanaana aan la arki karin oo dadka bannaanka ka jooga naagta aynan arki karin naagihii ayaa loo aaminay marka oo naagtii iyada hadday tiraahdo saddex dhiig ayaa igu dhacday ciddadii waa dhammaystay hadday suuragal tahay waa laga yeelaa oo iyadaa loo aaminayaa arrimahaas oo kale ayagana marka alla wuxuu leeyahay ilaahay ha ka cabsadeen iyaynan qarinin waxa ilaahay riximkooda uu geliyey ayb hadday uur tahay hadday tahay dhiigag ayb warana kitaabulxayd iyana waa kusoo marnay naagtu haddii ay saddex dhiig inay hal bil ay heshay ay sheegto xataa waa suuragal haddii marka ay naagaha naagaha ay la joogto iyo iyada iyo haddii marka iyadana ay sheegato naagihiina ay ku waafaqaan siyaabo badan bay ile naaguhu ku ogaan karaane intaas iyagaa u xil saaran iyagana waa inay alle uga cabsadaan qaala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin qaala xadaanaa shucbatu sulaymaan bnu xarbin wa huwa abuu ayuub alwaashixiyu qala xadaanaa shucbatu can ilxakam wahuwa bnu cutayba can ibraahiima wahuwa ibraahimu bnu yaziid annakhaciyu can ilaswad can caaishata radia allaahu canha qaalat waxay tiri lamaa araada marka aswadna waa alaswad bnu yaziid annakhaci mana ah inay isla dhasheen ibraahimu bnu yaziid iyo alaswad bnu yaziid islama dhalanin ayb can caaishata radia allaahu canha qaalat lama araada rasuulu llahi sal ly salam nebigu marku doonay an yanfira inuu dhaqaaqo oo uu madiino aado xajkii marku dhammaaday markii uu doonay inuu iska tago oo uu madiino inuu aado uu doonay idaa safiyatu safiya waaba iyada oo calaa baabi khibaa'ihaa teendhadeeda albaabkeeda taagan ka'iibatan murugaysan faqaala lahaa wuxuu ku yidhi nabiga sal ll ly salam caqraa xalqaa inaki adiga laxaabisatunaa mid naxabisaysaa tahay yanii ma naxabisaysaa caqraa xalqaana kitaabulxajan kusoo marna waa habaar lafdiga habaaray uga eg tahay laakiin habaar looma qasdaayo ayb yacni gablanto mid timaha laga xiiro la musiibeeyo waxyaabahaasa lagu waa siiqada habaaroo kale tahay laakiin habaar lagama wado af soomaaliga laftirkiisa wargablame waxaan sameey habaarna looma jeedo saas oo kale ayb cabdulaahi hadii u yimaadayb inaki adiga laxaabisatunaa mid tunna xabisayso yaa tahay akunti afadti dawaafulifaadihii ma samaysay yowma annaxri maalintii naxriga tobnaadka qaalat nacam haah ayay tidhi qaala fanfirii idan haddaba marka wuxuu yidhi orodoo yacni soco fanfirii idan daba yacni nakeeno iska soo baxo ayb leanna naagtu haddii xayd uu ku dhaco dawaaful ifaadihiina ay samayso dawaaful wadaaca waa ka dhacaa oo ruksay u haysanaysaa waa soo marnay hadda laakiin waxa uu ka rabaa waxay tahay iyadiibaa waxay sheegatay inay xayd ku dhacay may kuguma dhicin lama dhihin waa loo aaminay iyadoo murugeysan markuu arkay maxaa kugu dhacay markaas waxay tiri waan xayday caaisha riwaayadka qaar caaisha u sheegtay way xayshay bay tiri safiya ayb marka xaydkaas naagaha loo aaminay oo in hadda iyada xayd uu ka yimid iyo inuunan ka imaanin iyada hadday sheegato waa loo aamina salaaddii bay maalan ka fadhisaa war maxaa kugu dhacay caadaa ii joogto bis waa la dhaafaya inay caado kuu joogto soo caddeey iyo ha la caddeeyo iyo ma la gelaayo oo waxyaabahaas waxyaabaha haweenku ayagu ay yaqaanaan oo ayaga loo aaminay waayo isaga hadda marka meeshaasuu ka rabaa maadaama ciddadiina lagu xiray xayd iyo duhri ay ku xiran tahay yaa ciddadana saasoo kalea loogu aaminaya hadday tira ani ciddadeedii waa dhammaatay xaydkii saddexaadan galay waa laga yeelaa markaas baabun ay haada kani baabun baab marka bukhaari fiqigiisa dareemen xadiidkan daahirkiisu xaj wax ku tacalluq un baan u malaynaa anaga laakiin wuxuu ka soo saaray waxyaabo kale baabun ay hada kani baabun baab weeyaan wa bucuulatuhunna axaqu biraddihinna wa bucuulatuhunna naagaha nimankooda ayaa axaqu ku xaqnimo badan biraddihinna soo celintooda minhunna iyagay uga xaqnimo badan yihiin ayb oo ninkii naagtu hadduu furo waxna naagtaa la weydiinaa ciddada inay dhammaysatay inaynan dhammaynin iyadaa taqaan rajco markay noqoto iyo soo ceshadna ninkaa iskale oo ku owleysan oo naagtii marka hadday tiraahdo aniga ima soo ceshanaysid wax soconaya maaha oo nimankii ayaa ku xaqnimo badan inay soo ceshtaan naagahooda ee rajcada uga maqan dalaaqa rajciga ciddadiisa ku jiro laakiin mar hadday ciddadu dhammaato isaga marka kuma xaq laha wa kayfa yuraajicu lmar'ata naagta sida uu ugu noqonayo oo u soo ceshanayo idaa dallaqahaa haddii uu furo waaxidatan mid ow hintayni ama labo ila saddex hadduu furo ma soo cesho kara taas dabcan waa la ogyahay hal iyo laba marka uu furo sida uu u soo ceshanayo iyo wa qowlihi wa macnaa qowlihi falaa tacduluuhunna nima naagaha ha ka mancinina oo ha u diidinina guurka qala xadaثnي mحamd qala akhbarna cabdالwahاab huwa bn cabdالmajid aلthaqفي qala xadaثna yunus whuwa yunus bn cubayd albصri can اlxasn qaala zawaja macqilun macqil wuxuu guuriyey ukhtahu walaashiis faطalaqahaa waa furay taطliiqatan furid ayuu furay dalqad ayuu furay hal dalqad buu furay qala wxadaثnii mxamed bn اlmuhanى qala xadaثna cabdاlأclى marka qisada ayb xadiidkan danbuu ku sheegaa dhammaystirkii qaala xadaanaa saciidun wa huwa saciid bnu abi caruuba can qataadata qaala xadaana alxasan ana macqila bna yasaarin kaanat ukhtuhu walaashiis waxay ahayd taxta rajulin nin ayaa qabay fadallaqahaa waa furay huma khallaa canhaa waa xaggeedii buu qaali yeelay xatan waa daayey xata inqadad ciddatuhaa ilaa ciddadeedii ay go'day oy dhammaatay suma khatabahaa waa soo doonay fa xamiya macqilun macqil waa dhiilooday oo hiillaa qabatay iyo dhiillo min daalika arrinkaagaas xaggiisa anafan yacnii hiillo ama dhiillo ayuu wuu kululaaday fa xamiya macqilun macqil waa kululaaday min daalika arrinkaabuu ka kululaaday anafan hiillo xaggeed hiilo darteed iyo dhiillo fa qaala waxa uu yidhi khallaa canhaa naagtiibuu khaali yeelay wahuwa yaqdiru calayha isagoo awoodo inuu soo ceshta yani isagoo awood ku leh oo soo ceshan karo ayuu khaali yeelay uma yakhdubuhaa waa soo doonayaa ka bacdi meha waa la yaabay meeshaas marka maxalushaahidka meeshaan wa wa huwa yaqdiru calayha naagtii hal dhalqaduu ku furay asagoo awoodo awoodo marka maxaa laga wadaa waa soo ceshan karaa iyadoon asagoon weli iyo cid kale aan u baahnayn ayuu soo ceshan karay asagaa sii daayey marka ayb marka ciddadii markay ka dhammaatay miyuu soo doonayaa hadda faxaala baynahu wa baynahaa macqil marka gabadhii iyo ninkii ayuu kala teeday faanzala allaahu alla wuxuu soo dejiyey waidaa طallaqtum الnisaءa fabalagna ajalahunna falaa tacduluuhunna aayaddaas ila aakhiri اlaaya fadacaahu rasuulu llahi sal ly salam nebigaa u yeeray faqara'a calayhi aayaddii buu ku akhriyey fataraka alxamiyata dhiiladii buu ka tegey iyo kulaylkii wastaqaada liamri illaahi amarka alle uu hogaansamay mar haddii amar alle ou yimid hawadiisii iyo waa meelu dhigaa marka meelu dhiga amarkii alle uu hogaansamay ninkiina naagtii waa isku nikaaxiyey gabadhii walaashiis ahayd iyo ninkii marka wabucuulatuhunna axaqu biraddihinna xadiidkan tarjamadan iyo xadiidka mudaabaqadoodu waa daahir wa kayfa yuraajicu xadiidkan dambaa sheegaya qaala xadaana qutaybatu qaala xadaana allaythu can naaficin ana bna cumara ana bna cumara bni alkhadaab radia allaahu canhumaa dallaqa imra'atan naag ayuu furay lahu isaga uu qabay wahiya xaa'idun iyadoo xayd qabto tatliiqatan waaxidatan hal dhalqad fa amarahu rasuulu llahi sal ly salam nebigu wuxuu amray an yuraajicahaa inuu ku noqdo uu soo celiyo meeshaana marka waxaa laga qaadanayaa hal dhalqad iyo laba dhalqad iyo hadduu wax ku furo inuu soo celin karo ayb xataa ayb uma yumsikahaa markuu soo celiyo inuu haysto xataa tadhura ilaa ay ka daahir noqoto uma taxiida ay ka xaysho cindahu agtiisa xaydatan ukhraa xayd kale uma yumhilahaa uu sugto xataa tadhura min xaydatihaa ilaa xaydkaa ay ka daahir noqoto fain araada an yutalliqahaa falyutalliqhaa haddii uu doono inuu furo markaa ha furo xataa tadhura ilaa ay ka daahir noqoto min qabli an yujaamicaha intuunan u tegin ka hor fa tilka taadaas alciddatu ciddadii waaye allatii amara allaahu alla ou amray an tudallaqa laha annisaa in naagaha lagu furo xadiidkanna marka wuxuu tilmaamayaa ninkii hal dhalqad iyo laba wax ku furay cishad baa u bannaan tarjamada meeshaasu ka mudaabaqaynaa marka ayb marka damarkaati inuu u sameeyana waa sunno way fiican tahay waashiduu daway cadlin minkum ayb wa kaana cabdullaahi cabdullaahi wuxuu ahaa idaa su'ila can daalika arrintaa haddii la su'aalo qaala liaxadihim midkood wuxuu ku dhihi jiray low kunta dallaqtahaa haddaad furto halaatan saddex haddaad furi lahayd faqad xarumat calayka waa kaa xaaraam noqotay naagtaas korkaada xataa tankixa zawjan hayraka ilaa ay guursata nin aan adiga ahayn yani saddex haddaad furto nin kale inay soo marto rajco malihid hal iyo labana haa ayb wa zaada fiihi gayruhu can illeyf qaala xadaanii naaficun qaala bnu cumar low dallaqta maratan aw maratayni mar ama laba mar haddaad furto faina nabiya sal ly salam amaranii bi haada yacnii waad soo ceshan kartaa nebigu waa i amray maadaama aan anigu hal dhalqad furay nebiga inaan soo ceshto i amray labana waa la mid addalaaqu marataani fa imsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaan wixii laba ka badan laakiin maya xataa tankixa zawjan hayrahu ayb culamada marka waxay isku khilaafeen meeshaan ninku naagtiisa muxuu ku soo ceshan karaa dalqad iyo labo waa la gartay in ninku uu soo ceshan kara naagta intay ciddada ku jirto laakiin ceshashadu maxay ku xasileysaana naagta marka la soo ceshanayo maxay ku xasilaysaa meeshaas marka culimmadii salafka way isku khilaafeen wاkhtalafa الsalafu fima yakunu bihi الrajulu muraajican faqaala alأwsaaciyu idaa jaamacahaa faqad raajacahaa awsaaci wuxuu leeyahay naagtii ou furay ou ciddada ugu jirtay ee hal dalqad ama laba ou ku furay haddii uu u tago oo uu u galmoodo waa soo ceshtay naagtaas oo isaga marka waxuu qabaa alrajcatu bilficli ninku inuu ficil wax kusoo ceshan karo ayuu qabaa awsaaci wa jaءa dalika can bacdi taabiciin ayay ka timid wa bihi qaala maalikun wa isxaaqu maalik iyo isxaaqna sidaasay dhaheen bishardi an yanwiya bihi arajcata laakiin markaas uu naagta u galmoonayo inuu rajco niyeysan yahay wa qaala alkuufiyuuna kalwsaaciyi kuufiyiinta ayaga abuu xaniifa iyo sida awsaaci oo kale ay dhaheen wasaaduu waxay ku dareen walow lamasahaa bishahwatin hadduu naagtii taabto shahwo u taabto ow nadara ilaa farjihaa ama uu farjigeedaba fiiriyo bishahwatinna ou u fiiriyo waa waa waa yacni rajcadu intaas waa ku xasilaysaa wa qaala ashaaficiyu laa takuunu arajcatu ilaa bilkalaam imaamu shaaficina wuxuu yidhi rajcadu ma sugnaanayso mana jirayso ilaa bilkalaam waa in lagu hadlaa oo ninku uu yidhaahay xaaskaygii naagtayday aan furay ee heblaayo heblaayo ahayd waa soo celiyey waa ku laabtay waa inuu rajcadii marka afka ka sheego intuunan ficil la imaaninba marka alrajcatu bilkalaam kuwa a'immada kalena alrajcatu bilficli yay dhahayaan ayb ixtiyaadka marka qowlka shaafici buu ku jiraa oo ninku inuu yidhaahdo markuu naagta soo ceshanayo inuu ku dhawaaqo uu yidhaahdo iblaayo hebel waa soo ceshtay ayb ama af carabi ha ku sheega ama soomaali ayb raajactuki waa kugu soo laabtay waa ku soo ceshtay waxyaabahaas u dhihi karaa ayb khilaafkan marka waxaa ku dhisan mas'ale muhiima marka masaladaa waxay tahay ninku hadduu naagtiisa furo isagoon hadal ku soo ceshanin jimaaca ou jimaaco iyo galmada oo u galmoonaayo ma bannaan tahay mase ma bannaana masaladan taasay ku salaysan tahay imaamu shaafici waa xaaraam uu leeyahay sababtoo ah dalaaqu waa musiil musiil waxaa la yidhaha yani dalaaqu nikaaxi horay u jiray ayuu zuuliyey soomaaha uu gooyey nikaax waa la gooyey maxaa cadday karana inaan naagta loo tegi karin haddii naagta laysaga tegi karaa wax isaalo iyo wax wax baabi'iyey ma jira waay macnaheedu ayb warkaas marka aada uu fahm ayb ninkan naagtan waa qabay waa furay furiin muxuu taraa furiin wuxuu zuuliyaa nikaaxii hore u jiray ee nikaaxu inuu zuulo maxaa waxa ugu horeeyo ama shayga ugu weyn ugu muhiimsan oo nikaaxan qofkan waa ka zuulay lagu dhihi karo waa maxa naagta inuunan u tegi karin wey oo ilaa hadduu naagti u tegi karo ee nikaaxi waa zuulay wax aan jirinay noqonayna ayb sidaa darteed marka wuxuu leeya inuu u tagaa ma bannaana haddii marka uu u taga laakiin isagoo dad culamaa maalan qowlkan hore u fadwooday oo aan waa loo tegi karaayay dheheen isagoon hadal dhihin ayuu naagti u tegey shaafici marka wuxuu leeyahay waa wad-u shubhatin ninkaan naagtaas shubho ugu tegey ayb waa inay marka ciddadii hore waxaas noqodna maahane naagtiina kuma noqonina waa inuu ka joogaa markaas wixii ka dambeeyo ayb markaas ciddadiisii hore wad-igan iyo utegistan dambe waxaa ka dhalanaysa ciddo kale iyadana ayb maalan iyadoo ciddadu ay hal dhuhri ka dhiman tahay haddii uu naagta u tegey naagta ma soo ceshanin weli maxaa u dhiman marka ciddadii hore maxaa ka dhiman hal duhriyaa ka dhiman midaan dambana hadday bilaabatay soo maaha ciddadii hore inta uu ku jiro oo halka duhri inta uga dhiman naagtaas waa soo ceshan karaa haddii halkaas duhri uu ka tago isagoon soo ceshanin labadan dambe oo wadcigii dambe ay ugaga jirto rajco male isaga ninkanna ciddadiisii waa ka dhammaatay naagtaas nikaax cusub inuu ku nikaaxsado maahana xal kala ma leh saa u garma labadii ciddo waa isdhex galeen laakiin halka duhuriye u dhiman ayuu wax ugu soo cesho karaa haddii halkaa duhuri ou dhammaado naagtan weli ciddo waa ku jirtaa laakiin lama soo cesho karo ciddada ay ku jirtana waa wadcigii dambe waay ee nikaaxii hore ma ah meeshaa marka saas garan ayb masaladaas marka khilaafkaas iyo waxyaabahaasa ka dhismo ayb dee marka kaa uu dhammaado caqdi jadiida unbaa loo baahanaa ayb marka rajcadu waxay ku sugnaanaysaa cinda shaafici bilkalaam a'immadan kalena waxay ku sugnaan kartaa bilficli haddii marka qof madaahibtaas maalan hadduu sidaas wax ku qabo oo uu wax ku soo ceshto de wixii ka dhasho waxba lama dhaha iska wax uu shubha ku jirto ayb baabu muraajacati alxaa'idi naagta xaydka qabto soo ceshashadeeda in la soo celiyo iyadoo xayd qabta naagta ayb qala xadaanaa xajaajun qala xadaanaa yaziid bnu ibraahim qaala xadaanaa muxamed bnu siriin qaala xadaanii yunus bnu jubayr qaala sa'altu bna cumara faqaala ibna cumar baan su'aalay wuxuu yidhi dallaqa bnu cumara imra'atahu ibna cumar naagtiisiibuu furay wahiya xaa'idun iyadoo xaa'id ah fasa'ala cumaru nabiya sala allahu calayhi wasalam cumar nebiguu su'aalay qaala murhu waxa uu yidhi far an yuraajicahaa inuu soo ceshto uma yuqalliqa uu furo min qubuli ciddatihaa ciddadeeda bilowgeeda inuu furo min qubuli ciddatihaa waa goormeena waa duhri naagta iyadoo daahira oo aan loo tegin weliba inuu ku furo leanna markaa hadduu saa ku furo ciddadeeda waaba joogtaaba markaasay u bilaabmeeba hadii kale ciddo uma bilaabmi karto ayib tarjamadii xadiidku marka waa ismudaabaqaynaya baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan tuxiddu way basaasanaysaa way asay saaranaysaa almutawafaa canhaa midda laga dhinto arbacata ashhurin wa cashran afar bil iyo toban habeen haddaynan uur lahayn wa qaala zuhriyu zuhri wuxuu yidhi laa araa aniga ma arkaayo an taqraba inay u dhowaato alsabiyatu gabadha yarta ah almutawafaa canha ee laga dhintay ninkeedu uu ka dhintay addiiba barafuun ma taabsanayso lianna calayha alciddata lianna maxaa yeele ciddaa lagu leeyahay wuxuu rabaa inuu meeshan ka muujiyo aharkan wuxuu u keenay bukhaari asayda yacni waxaa keenayo nin yacni naagtu inay naag tahay la qabo naagtu inay zawjo tahay hadday zawjo tahay ninkeedana uu ka dhinto asaybaa ku waajibayso ama gabar yar ha ahaato ama mid weyn ha noqoto qaangaarnimo iyo yaraan iyo waxaas maaha qofkan yar marka haddii la guursaday iyadoo yar waa la furay ee waa laga dhintaan ujeedaa mar haddii laga dhintay asayba loo saara ninka iyada weliga u abaana barafuunka iyo waxaas ka ilaalinaya ilaa iyada qaangaar maahane waxbaada takliif ma saarna laakiin zawjkeeda yacni weligeedaa laga rabaa inuu ka ilaaliyo barafuunka iyo waxyaabahaas leanna ixdaadka waxaa keeno xaasnimada hadday yar tahay xaas waa tahay zawjo waa tahay hadduu ninkan dhintaba waa dhaxlaysa ayb zawjiyadaa keenaysa ayuu marka daliil ayuu athar iyo wax u keenay marka leanna alla muxuu yidhi waladiina yatawafawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabasna bianfusihinna arbacata ashhurin wa cashraa wasagiiratu zawjatun sagiiradu waa zawjo iyadana ayb waxaa kaloo asaayada yani saaranayso naagta la furay oo ciddo oo rajciyo ah ku jirto ninkeedii waa furay iyadoo ciddadii ku jirtaa ninkii dhintay waxay isu rogeen afar bil iyo toban ciddadeeda afar bil iyo toban ayay aadaysaa naagtaas leanna maxaa yeelay iyaduna zawjo waayo weli wa bucuulatuhunna axaqu biraddihinna soo hadda ma soo marin mar haddii iyada aynan awood lahaynoo ninku uu markau rabo soo cesho karo naagtaas waa naag la qabo weli waa xayiran tahay dayib iyadana marka haddii ninkeedu uu ka dhinto iyadoo ciddadaas ku jirto waxay aadaysaa marka ciddat lwafaad ciddadeeda marka ciddat lwafaad ay noqoneen waa isbedeleysaa mark markiiba baa-inada laakiin maya ayb qaala xadatanaa cabdullaahi bnu yuusuf marka alixdaadka lugatan almancu wa ixdaad markuu yidhin ifcaal ayuu ka keenayo waa yani axadda axaddat ilmar'atu tuxiddu ixdaadan ifcaal rubaaciyuu ka bixina waxaa kaloo iyadana luga saxiixo ah xaddat ilmar'atu naagtii yani waa say saaratay ayb taxuddu waa wejkii marka waxaa ahaa wejkii shaadka ahaa lanna xaddat ilmar'atu waa mudaacaf oo laazim mudaacafka laazimkana waxaa lagu keenaa yafcilu kada lmudaacafu laaziman waadim kasran licayni mudaaricin yelii facala waxay ku jirtay marka dawaacil kasraha xadda taxiddu yaa qiyaas qiyaastudaas laakiin xadda taxuddu yaa la arkay nacam marka in laga dhigo hulaathi iyo in laga dhigo rubaaci labada waa soo waa timid rubaacigayna culammada qaar aada xoojiyaan ayb macnaha ixdaadkana mancu lmuctadati nafsaha aziinata waa naagta ciddo tirsanaysa inay nafsadeeda ka celiso qurxo inay isqurxiso wa badanahaa jirkeedana adiiba barafuunka iyo ay ka ilaaliso ayb abuu xaatim waxa uu yidhi ankara alasmaciyu xaddat waa inkire isaga walam yacrif ilaa axaddat rubaacigaas wa qaala alfaraa kana alqudamaau yu'hiruuna axaddat walukhraa akharu ma fi kalaami alcarab ulaaiga marka badan ayb qaala marka ziinada dharka iyo midda kale jirka yay ka dheeraanaysaa qaala xadaثna cabdالlahi bn yuusuf qaala akhbarana maliku can cabdالlahi bni bakr bni muxamed bni camr bni xasmin can xumayd bni naaficin can zaynab binti abi salma anaha akhbarathu hadihi alaxaadiida athalaatha saddexdan xadiid ayay u sheegtay qaalat zaynabu dakaltu calaa ummi xabiibata ayaan u galay zawji nabiyi sala allahu calayhi wasalam xiina tuwufiya abuuha aabbaheed marku dhintay abuu sufyaan ibnu xarbin fadacat ummu xabiibata ummu xabiiba waxay u yeeratay bidiibin barafuun fiihi sufratun midab zacfaraan leh khaluuqin oo jirka marka ku dharoobmaayo ayb aw gayrihi yani barafuun jurmi leh ayay doonatay macnaa aw gayrihi fadahanat minhu way ka subkatay fadahanat minhu waxay uga subagtay jaariyatan gabar huma massat waxay ku taabatay marka barafuunkii bicaaridayha labadeeda daan meeshaas yani daanka korkiisa ee maqaarkaas yaa caaridaynka la yidhaah wejigeeda labadiisa dhaba labadiisa gees ayay markaa marisay ku taabatay barafuunkii uma qaalat waxay tidhi wallaahi baan ku dhaartee maa lii biiibi min xaajatin barafuun aniga waxdana kama lihi gayra annii samictu rasuula allahi sal l salam yaquul laakiin waxaan maqlay nebigoo dhahayo laa yaxilu limra'atin naag uma xalaal aha tu'minu billaahi walyowmi alaakhir alla i aakhira rumaysay an tuxidda inay basaasato calaa mayitin mid dhintay dartii ay u basaasato fowqa talaati layaalin saddex maalmood wax ka badan ilaa calaa zawjin nin maahane arbacata ashhurin wa cashran afar bil iyo toban ayay u basaasanaysaa ninka laa taxilu waxaa laga qaatay marka yacni maadaama laa naafiye ah iyo ilaa ay ka dambayso ilaa calaa zawjin waxaa laga qaadanayaa nin keyrkiis inaan loo basaasanaynin naagta ninkeeda cidaan ahayn muddo saddex beri ka badan uma basaasa karto waa inay xaaraam tahay limra'atinna bacdi ahlilcilmi baa waxay ka fahmeen meeshaas limra'atintaas naagta sagiirada ah inaynan asay saaranaynin gabadha yartaha lianna limra'atin naag mar haddii la yidhaho qangaaray dhahen laakiin atharkii zuhri iyo cumuumka sawjanimada waxay keenayaan labaduba in hadday yar tahay xataa saay loo saarayo tu'minu billaahi walyowmi alaakhir masale kale iyadana ay ka qaateen waxay yidhaahdeen naagta dimiyadda ah oo yacnii aan muslimadda aan ahayn iyadu asay ma saaranayso leanna waxay yidhaahdeen tu'minu billaahi walyowmi alaakhiri baa layidhi naagtaasoo alle ee aakhira rumaysan imaamu nawowi wuxuu yidhi laakiin maadaama axkaamta iimaan lagu qaabilo oo dadku imtithaal dadka waxa u samaynaayo ay iimaan iyo u baahan tahay ayaa sidaan loo keenay wa kharajat makhraja alghaalib maadaama nebiga uu dadka muslimiinta sida badan uu la hadlaayey ayaa marka makhraj alghaalibay ka soo baxday gaala yani naagta dimyadaana inaynan asay saaranaynin maaha taas xataa waa saaranaysa asayad waa laga raba an tuxidda calaa mayitin fawqa halaati layaali calaa mayitin marka iyadana waxaa laga qaatay ninku hadduunan dhimanin asaayada inay ka tagto naagta maaha asaayada inay samayso maaha oy basaasato maalan naagtii waa la furay dalqad waxaa lagu furay rajciye ah dalaaq rajci baa ku dhacay ma basaasanaysa naagtaas itifaaqan bal inay isqurxisaaba fiican si ninkeeda u soo ceshto soo ma fahmin calaa mayitin waa inay dhimasha jirto yani furiin asay laguma qaado asay naagta baa-inada laakiin waxaa loo sunneeyaa inaynan isqurxininaa leeyii si ninkan damac kale uuna u gelin waana ka baa-intay ma soo celi karo marka dhib unbay ku kicinaysaa waayahay fawqa halaati layaalin saddex maalin habeen wax ka badan ilaa calaa zawjin arbacata ashhurin wa cashran xadiis waa kaas ayb qaalat zaynabu zaynab waxay tidhi fadakaltu calaa zaynaba binti jaxshin ayaan u galay xiina tuwufiya akhuuha walaalkeed markii la oofsaday fadacat waxay u yeeratay bidiibin barafuun famasathu minhu waa taabsatay uma qaalat amaa wallaahi maa lii bidiibi min xaaja ana diib dan kama lihi gayra anii samictu rasuula allahi sal ly salam yaquul nebigaan maqle isagoo dhahaya cala almimbari laa yaxilu liimra'atin tu'minu billahi walyowmi alaakhiri an tuxidda calaa mayitin fowqa halaati layaalin ila calaa zawjin arbacata ashhurin wa cashraa waxaa laga qaadanaa marka axkaamta mararka qaar dadka in loo tuso si camali ah umu xabiiba iyo zaynaba labadaba waxay leeyihiin barafuun annaga dankama lihin laakiin dadkaan rabnaa inaan tusno qof aan nin ahayn zawj aan ahayn inaan saddex maalin ka badan loo basaaso karin ayb qaalat zaynabu wa samictu umma salamata taquulu jaaءat imra'atu naag baa timid ilaa rasuuli illahi sal ly salam faqaalat waxay tidhi yaa rasuula allah ina bnatii gabadhayda tuwfiya canhaa zawjuhaa ninkeedaa laga oofsaday waqad ishtakat caynuhaa waana xanuunsanaysaayo isheedaa xanuunsanayso waqad ishtakat caynuhaa faacil haddii laga dhigo haddii la yidhaha caynahaa oo la kor dhigana waqad ishtakat way sheegatay hiya iyadu faacilkii waa hiya waxay ka sheegatay caynahaa isheeda afatakxuluhaa ma indha kuulanaysaa gabadhaas faqaala rasuulu lahi sal l salam laa maya buu yidhi maratayni ow alaaan laba ama saddex kulla dalika yaquulu laa mar kasta maya ayuu dhahay marka indha kuusha inaan loo ogolayn ayb laakiin indhakuushaas haddii ay duruuf keento oo inay isha daawo iyo kale ay u tahay oo kale oo aan laga maarmaynin inay habeenkii marsato maalintiina iska tirto ayuu nebigu sala allahu calayh waali wasalama uu ku amray xadiid ayb qaala nawowiyu fiihi daliilun calaa taxriimi aliktixaali cala alxaaddati midda asayda waddo inaynan indhakuushu inay xaaraan ka taha laga qaadanaya sawaaun ixtaajat ilayhi am laa ama inay ha u baahato ama yayna u baahanin wa jaaa fi xadiidi umi salama fi lmuwaa wagayrihi ijcaliihi billeyli wamsaxiihi binnahaar habeenkii marso maalintii tir wa wajhu ljamci labadaa xadiis waxaa loo jamcinayaa annahaa idaa lam taxtaj ilayhi laa yaxilu haddaysan u baahnayn xalaal ma aha waida xtaajad hadday u baahatana lam yajuz binnahaari maalintii ma bannaana wayajuusu billeyli habeenkiina waa bannaan tahay maca ana alwlaa tarkuhu inay ka tagtaana habboon fa in facalat hadday samayso masaxathu binnahaar maalinkii way iska tiraysaa faqaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama uma qaala rasuulu llahi sal l salam nebigu wuxuu yidhi isagoo sabar siinaya dadkaas innamaa hiya arbacata ashhurin wa cashran inta ay sugayso waa afar bilood iyo toban habeen keliya waayo waqad kaanat ixdaakunna middiin waxay ahaa jirtay filjaahiliyati jaahiliyadii waqtigii jaahiliyada tarmii bilbacrati diga ayay tuuraysay calaa ra'si alxawl sanadda madaxeeda yacnii hal sano ayay dhib iyo kadeed ku jirtay markii sanadku ou dhammaadana diga ayay intay qabata ayay tuuraysay yacnii tuuridaas waxaa laga wadaa ciddadii waa dhammaystay waayo aniga xabsigii iyo dhibkiina waa ka baxay ayay ka wadaa ayb marka hal sano ayaad joogi jirteen ood dhibanaydeen afar bil iyo toban oo weliba aad qubayso kartaan miyaad diideysaan ka wadaa qaala xumaydun faqultu lizaynab wamaa tarmii bilbacrati calaa ra'si alxawl maxaa laga wadaa faqaalat zaynabu kaanat ilmar'atu naagtu waxay ahayd idaa tuwufiya canhaa zawjuhaa ninkeeda haddii laga oofsado dakhalat waxay gelaysay xifshan guri doqosh ah xifshigu waa guriga eberka baaba'san waa guri doqosh ah ayay gelaysay walabisad waxay labisanaysay shara hiyaabihaa dharkeeda midka ugu xun walam tamasa ma taabanaynin diiban udug xataa tamura bihaa sanatun ilaa sanad ou ka dhammaado xataa ma qubaysa jirin ma shallaysanaynin yani ciddi iskama jaraynin wax ay samaynaysa mal halkaasay sanad ku jirtaa ayb uma tu'taa bidaabbatin markay sanadkii dhammaysato waxaa loo keenayay daabad ximaarin dameer ow shaatin neef ari ah ow daa'irin ama shimbir fataftadu bihi waa isku masaxaysay way ku xoganaysaa isku masaxaysa masaxaadaas marka qutayba ibnu qutayba sheegay wuxuu leeyahay intay soo qabata shimbirka ayay farjigeeday ku tiraysaa marka markaasuu neefkii dhimanaan qurun dartiisa ile hal sano qof aan dhiig iska dhaqin oo dhib iyo yani kadeed ku jiro ayb ibnu qutayba wuxuu leeyahay qaala ibnu qutayba sa'altu alxijaaziyiina xijaaziyiinta waxaan su-aalay can iliftidaadi iftidaadkan waxa uu yahay fadakaruu waxay sheegeen ana almuctadata naagta ciddo tirsanayso kaanad waxay ahayd laa tamasu maaan biyo ma taabanaynin yacni ma qubaysanaynin walaa tuqallimu dufran ciddi ma iska guraynin walaa tuziilu shacran tin iskama zuulinaynin uma takhruju bacda alxawli sanadku markuu dhammaado waa soo baxaysay biaqbaxi mandarin muuqaal midka ugu foolxun uma taftadu ay taksiru maa hiya fiihi min alciddati ciddada waxay ku jebinaysay bidaa'irin shimbir tamsaxu bihi qubulahaa waxay ku tirtiraysaa farjigeeda ayb wa tanbiduhu waa tuuraysaa kabacdina falaa yakaadu yaciishu bacda maa taftadu bihi yacnii shimbirkaasi ma ku dhowaanayo inuu noolaado qurunkaas iyo waxaas marka lagu tiro ayb waxaasay samay jiri ayb riwaayadka marka uma ayb falamaa faqalamaa taftadu bishayin ilaa maata waxaa yar shay inay ku tirtirato ilaa la dhimanaye uma takhruju way baxaysay fatucdaa waxaa la siinaayey bacaratan digo bacratan fatarmii biha waa tuuraysaa weliba digadaasaa loo dhiibayaa ey markuu soo mara meel eygay ku tuuraysaa uma turaajicu way noqonaysaa bacdu markaa kadib maa shaaad waxay doontay u laabanaysaay min diibin ow gayrihi dhibkaasaa ku jiri jirteen afar bil iyo toban aad salaad tukanaysaan ood xaydka ka qubaysanaysaan intee u socotaan su-ila maalikun maa taftadu bihi qaala wuxuu yidhi maalik tamsaxu bihi jildaha maqaarkeeday ku tirtiraysaa maqaarkaasna waa qubulka si loo jamciyo tafsiirkii ibnu qutayba waxaa dareemay marka xadiidka culimmadii hore say ugu dadaali jireen ibnu qutayba isagoo luqawi ah ayuu haddana xadiidkan ereygan macnaha laga wado su-aalayaa carabtii ilaa waxaan dhaqan carab wax ku tacalluqo waaye ayb marka qofku kelmaddan macnaheeda laba macnay kelmaddu leedahay macno kelmaddaas u gaar ah oo tarjamo ahaan iyo macno guud oo mararka qaar markay tarkiib ku jirto iyo macaanida ay leedahay labadaba in la fahmo waay marka baabu lkuxli lilxaaddati ayb wuxuu u baab yahay indhakuushii naagtii hasayda saarnayd qaala xadaanaa aadamu bnu abi iyaas qaala xadaanaa shucbatu qaala xadaanaa xumayd bnu naaficin can zaynaba binti ummi salamata can ummihaa ana imra'atan tuwfiya zawjuhaa ninkeedaa la oofsaday oo dhintay fakhashuu caynahaa isheeday u cabsadeen ayb khashaa laamta yo ay ahayd awel yani khashiya yo ay ahayd awel marka maxay noqone khashiyu khashiyu marka xarfu cilahan godan yaa godkii intaa laga qaaday ayaa shiinkii la saaray xarfu cilihiina waa la gooyey maxaa soo baxaya marka fakhashuu fakhashuu asalkeeda marka fakhashiyuu fakhashuu caynahaa isheeday u cabsadeen faatow rasuula allahi sal ly salama nebigay u yimaadeen fasta'danuuhu waa ka fasax dalbeen filkuxli inay indha kuulato faqaala laa taktaxilu laa taktaxil yaynan indha kuulanin qad kaanat ixdaakunna middiin waxay ahayd tamkuthu fii shari axlaasihaa waxay ku nagaanaysay fii shari axlaasihaa aw shari beytiha gurigeeda midka ugu xun guri doqosh ah faidaa kaana xawlun sanad markii la gaadho famara kalbun ey ou soo maro ramad bibacratin waxay ku tuuraysay digo falaa maya idinku ha yeelina xataa tamdiya yaynan marsanin indhakuushaas xataa tamdiya arbacatu ashhurin wa cashar ilaa afar bil iyo toban ay dhaafto xadiidkii kale laakiin haddii dhib barar aad u daran looga baqaayo markaas in habeenkii ay indhakuulata dhib malaha qaala wasamictu zaynaba binta abi salama tuxadisu can ummi xabiibata ana nabiya sal l salama qaal laa yaxilu liimra'atin muslimatin tu'minu billahi walyowmi alaakhiri an tuxidda fowqa halaathati ayaamin ila cala zawjiha arbacata ashhurin wa cashraa qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa bishrun qaala xadaanaa salamatu bnu calqama can moxamed bni siriin qaalat umu caطiyata nuhiinaa waxaana laga reebay an nuxidda inaan basaasanno akthara min halaatin saddex wax ka badan ilaa bisawjin nin maaha cid kale inaanan isu basaasin baabu lqusdi lilxaaddati cinda duhri ayb qusdigu waa nooc bukuurka ka mid ah bukuurkaas isticmaalkiisa naagta asayda saaran ay isticmaalayso xuunka caddayntiisiibu u baab yahay cinda duhri markay xaydka ka qubaysanayso waa isticmaali kartaa marka bukuurkaas iyo meelaha dhiigga uu ka yimaada iyo qaala xadaanii cabdullahi bn cabdilwahaab qaala xadaanaa xamaad bnu zaydin can ayuuba can xafsata can ummi catiya qaalat kunnaa nunhaa waa nalaga reebi jiray an nuxidda calaa mayitin meyd inaan u basaasanno fowqa halaatin saddex wax ka badan ilaa calaa zawjin nin maahane arbacata ashhurin wa casharaan afar bil iyo toban walaa naktaxila inaanan indhakuulanin walaa natayaba inaanan isbarafuuminin walaa nalbasa thawban mara inaanan labisanin masbuuqan la rinjiyeeyey marada marka masbuuqa ah waa waxa hadda rinji dadka soo jiidanayo ayaa la diidaya marka rinjiga dadka soo jiito waa wixii marka mid dadku marka dhaqamo kala duwanay leeyihin carabtoo kale madow ayay labisanay bay leeyihin leanna madowgu midab ziine iyo maaha iyo qurux waxayna yidhaahdaan waa libaasulxusni innaga soomaalida dha mara caday gashanee naagta cadkaas ziine maahan agteen marka wax iska curfi u laabanayo waayo ama cad ha gashato ama madow ha gashatee waxaa un la diidayaa maro lasoo fiiranayo qaala bnu lmundir ajmaca alculamaau calaa anahu laa yajuusu lilxaadati lubsu hiyaabi almucasfarati wala almusabagati ila ma subiqa bisawaadin farakasa fiihi maalikun washaaficiyu likownihi laa yutakhadu liziinati bal huwa min libaasi alxusni wakariha curwatu alcasba ayضa wakariha maaliku galiidahu qala اnawawiyu alasaxu cinda asxaabina taxriimuhu muطlaqan wahada alxadiidu xujatu liman ajaazahu ayb marada dunteeda laysku dhadhajiyey oo markaa la rinjiyeeyey ayb walaa nalbasa thawban masbuuqan ila thawba casbin casbi maradiis maa maree yeman laga samay jiray dunta ayaa laysku qabqabanayaa oo laysku dhoweynayaa markaas kadib ayaa yani rinji waa lagu saasaa rinji baa lagu gelinaya amase marka hore ayaa dunta oo rinjiyeysan ayaa laysku tolaya waqad rukhisa lanaa cinda duhri ayaana loo ruqseeyey ida iktasalat ixdaana midaan haday qubaysanayso min maxiidihaa xaydkeeda ay ka qubaysanayso fii nubdatin gabal min kusti adfaarin ah buquurka qusdiga la yidhaa ah adfaar marka laba macnaa ku jirto magaalo yeman ku taallo ayaa la dhihi jiray difaar amase isaga sida ciddidoo kale inuu u go-go-naay buquurkaas ayb wa kunnaa nunhaa can itibaaci aljanaa-is xadiidkan janaa-isna waa kusoo marnay kitaabuulxaydna waa kusoo marnay ayb waxaa laga qaadanaa marka xadiidkan mara kasta oo aan rinji la gelinin oo aan la kalaraynin inay naagtu qaadan karto ayaa laga qaadanaa mafhuumku saas ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weyaan talbasu alxaaddatu hiyaaba alcasbi ayay labisaneen qaala xadaana alfadl bnu dukayn wahuwa abu nucaym qaala xadaana cabdusalaam bnu xarbin can hishaamin can xafsata can umi caطiyata qaalat qala nabiyu sal l salam laa yaxilu limra'atin tu'minu billahi walyowmi alaakhiri an tuxida fowqa halaatin ila cala zawjin fainaha laa taktaxilu walaa talbasu thawban masbuuqan ila thawba casbin asoo marnay wa qaala alansaariyu xadaana hishaamun maxamed bn cabdillahi alansaari qala xadaana hishaamun qala xadaatna xafsatu qala xadaatnii umu caطiyata naha nabiyu sala allahu alayhi wasalam walaa tamasa diiban ilaa adnaa duhrihaa dahaaro qaadashadeeda marka ay u dhowdahay maaha yani markay dahaaro qaadanaysa maaha idaa dahurat nubdatan min qusdin wa adfaarin ayay qaadanay qaala abu cabdillaahi alqusdu waalkustu mithlu alkaafuur waalqaafuur hora inuu ku dhaho kaafka iyo qaafka maadaama ay isku makhraj yihiin isku makhraj dhow yihiin kaafka iyo qaafku waa isku makhraj dhow yihiin mararka qaar waa laisku bedela waa laisku bedelaa min kusti adfaarin min qusdi adfaarin kusti iyo qusti qaaf iyo kaaf qaala xadaana maxamed bnu kathiir wahuwa alcabdiyu can sufyaana can cabdillahi bni abi bakr bni camr bni xasmin qaala xadaanii xumaydu xumayd bnu naaficin can zaynaba binti abi salma can umi xabiibata binti abi sufyaan lama jaa'ahaa naciyu abiiha markuu u yimid dacad bitiibin famasaxat diraacayha dhudhunkeeda ayay ku tirtirtay wa qaalat waxay tiri maa lii bitiibi min xaaja barfuun waxdana kama lihi lowlaa anii samictu nabiya sal ly slam yaquul laa yaxilu limra'atin tu'minu billahi walyowmi alaakhiri tuxibu cala mayitin fawqa halaatin ila cala zawjin arbacata ashhuri wacashraa baabun waladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaaja qaala xadaanii isxaaqu bnu mansuur qaala akhbaranaa rawxu bnu cubaadah qaala xadaanaa shiblun can ibni abi najiixin can mujaahidin wladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaaja qaala kanat hadihi alciddatu tactadu cinda ahli zawjiha waajiban ciddadan oo afarta bil iyo tobanku waxay ahayd naagtu inay ku ciddo tirsato ninkeeda dadkiisa agtooda waajibay ahayd faanzla allahu wladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan wasiyata liaswaajihim mataacan ila alxawli gayra ikhraaj ila akhiri aaya qaala jacala allaahu lahaa alla wuxuu ugaga dhigay tamaama asanati sanadka dhammaystirkiisa sabcata ashhurin wa cishriina leylatan toddoba bil iyo labaatan habeen wasiyatan buu uga dhiga dardaaran in shaaat haddii ay doonto sakanat fii wasiyatihaa dardaarankeedaasay ku joogaysaa wa in shaaat kharajat haddii ay doontana waa tegi kartaa oo meel kaley ku dhammaysanaysaa wa huwa qowlu llahi tacaala gayra ikhraajin fain kharajna falaa junaaxa calaykum falciddatu kamaa hiya waajibun calayha ciddadu sida ay tahay waa ugu waajib zacma dalika can mujaahid kitaabu tafsiiran kusoo marnay laakiin jumhuurku waxay u badayiin aayadda dambe inay mansuuqo tahay oo aayadda hore ay nasakday waagii hore hal sano ayay ciddadeedu ahayd markii dambena afar bil iyo tobanaa laga dhigay wa qaala cataa'un qaala bnu cabbaas nasakhat hadihi alaayatu ciddataha cinda ahliha fatactaddu xaysu shaa'at meeshay doontay ku ciddo tirsanaysaa wa qowlu llahi gayra ikhraaj waqaala caطaa in shaaءat ictadat cinda ahliha wasakanat fii wasiyatiha wain shaaءat kharajat liqowli illahi falaa junaaxa calaykum fima facalna fii anfusihina qaala caطaa'un huma jaءa almiiraasu dhaxalkii baa yimid fanasakha asuknaa ayuu nasakhay deegaankii fatactadu xaysu shaaءat walaa suknaa lahaa meeshay doontay ku ciddo tirsanee deegaanna ma laha baabu mahri lbagiyi wanikaaxi alfaasidi ayb naagtii zaaniyadda ayd maherkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay zaaniyad meher ma leedahay maya wanikaaxi alfaasidi nikaaxa faasidkaa ka waran waa nikaaxa aan saxiixa ahayn qofkiisuna oo u haysto inuu sax yahay kaasi see noqona wa qaala alxasanu idaa tasawaja muxaramatan idaa tasawaja haddii uu guursado muxaramatan yacni mid laga xarimay nikaaxeeda ayb ama si qaldanba ayuu u guursaday wa huwa laa yashcuru maxramatanna qaaraa dhigaayo wa huwa laa yashcuru isaguna uunan dareensanayn uunan ogeyn furiqa baynahumaa waa la kala geynayaa walahaa waxay leedahay maa akhadat waxay qaadatayna iyada iskale walaysa lahaa gayruhu wax kale ma laha uma qaala bacdu mar dambe wuxuu yidhi lahaa sadaaquhaa meherkeeday leedahay meherka hadde jirkeedaas ou xalaashadeen laakiin meherka ay qaadanaysaa muxuu noqona meher oo musama a miya mase waa mahrulmithli mahrulmithli inuu yahaa culimo badan ay qabaan akharu ahlilcilmi nikaaxa faasidka naagta mahrulmithli bay ku mutaysanaysaa ayb fain dakala biha falaha almahru ayb wain ishtajaruu fasuldaanu waliy man laa waliya lahu xadiidka sunanka saasuu ah ayb laakiin naag maxram ah ninkii isagoo og xaaraantinimadeeda guursado wajaba calayhi alxaddu lilijmaaci calaa taxriimi alcaqd ninkaa xad baa ku waajibaya lilijmac bilijmac haddii uu og yahay hadduunan ogeyna damaya ayb qaala xadaanaa cali bnu cabdillaahi ayb qaala xadaanaa sufyaan can izuhriyi can abi bakr bn cabdiraxmaan can abi mascuudin radia allahu canhu qaal naha nabiyu sal l salam can hamani alkalbi wa xulwaani alkaahini wa mahri lbagiyi malushaadka meeshaas naagta zaaniyaddaa meher la siin maayo waxay jirkeeda ku gadato ma la siinayo waa shaqaysatay ma la dhihi kara kitaabu lbuyuucna waa kusoo marnay qaala xadaanaa aadamu qaala xadaanaa shucbatu qaala xadaanaa cawnu bnu abi juxayfata can abiihi qaala lacana nabiyu sal l salam alwaashimata walmustawshimata waakila riba wamuukilahu wanaha can hamani lkalbi wakasbi lbagiyi naagta zaaniyadda kasabkeeda walacana lmusawiriin qaala xadaanaa cali bnu ljacd qaala akbaranaa shucbatu can muxamed bni juxaadata can abi xaazimin can abi hurayrata naha nabiyu sal l salam can kasbi limaa addoomaha kasabkooda ayuu nebigu reebay badanaa waa soo zinaysanayan haddii wax soo shaqeeyan la yidhahdo waa soo marnayn axaadiidtan tarjamada iyo axaadiidtanna way ismudaabaqaynayaan baabu lmahri lilmadkuuli calayha midii loo galmooday meherkeeda caddayntiisii u baab yahay wa kayfa adukhuulu naagta ninka waa dukuulay goormaa la dhihi karaa aw dallaqahaa qabl ama waa furayba qabla adukhuuli walmasiis inta uunan u galmoonin uunan taabanin meeshaan iyadana marka dukhuulku khilaaf baa ku jiro a'immada qaar ka mida waxay leeyihiin mar hadduu albaabka u xirto oo daahi uu sii daayo ou la kalwoodo bis ciddadii waa sugnaatay meherna waa sugnaatay waa sugnaatay ayaga marka dukhuul maxay ka dhigayeen inuu albaabka u xirto laanna waxay yidhahdeen haddii ninku naagta uu guursaday albaabkana uu u xirtay yani inuu ka soo laabto ma badnaba dukhuul laha budka saasay dhahayaan sidaasaana leyth iyo awsaaci iyo ahlu kuufa iyo imaam axmed ay ku tageen cali cumar iyo cali iyo zayd ibnu thaabit iyo mucaad iyo ibnu cumarna waa laga wariyey kuufiyiintuna waxay dhaheen mar hadduu la qalwoodo khalaas ayb shaaficina wuxuu yidhi laabudda inuu naagta u galmoodo yacni xashafadiisa dakarka fooddiisu waa inay gasho naagta qubulkeeda marka uu galo ayaa cidda sugnaanaysaa oo mahar sugnaanayaa wahaakada inta ka horeysa waxa ma jira daahirka aayadowna qabsado wain dallaqtumuuhunna min qabli an tamasuuhunna li antamasuuhuna maxaa laga wadaa intaynan u galmoonin qaala xadaanaa camru bnu zuraara qaala akhbaranaa ismaaciilu can ayuuba can saciid bni jubayr qaala qultu libni cumar rajulu qadafa imra'atahu faqaala faraqa nabiyu llahi sal l salama bayna akhawey bani lcajlaan wa qaala allahu yaclamu ana axadakumaa kaadib fahal minkumaa taa'ibun faabayaa faqaala allahu yaclamu ana axadakumaa kaadib fahal minkumaa taa'ib faabayaa fafaraqa baynahumaa waa kala geeyey marka qaala ayuubu faqaala lii camru bnu diinaar fi lxadiidi shayun laa araaka tuxadiثuhu qaala qaala rajulu maalii qaala laa maala laka in kunta saadiqan faqad dakhalta bihaa maxalushaahidka meesha waa marka haddaad run sheegtay ood naagtan waa zinada aad run ugaga sheegtay aad ku tuurtay naagtan hadda waa dukuushay faqad dakhaltada marka waxay ka dhigayaan waa usoo gashay waa usoo gashay albaabkaad u xiratay ayay ka dhigayaan aimadan awsaaci iyo axmed iyo cumar iyo ibnu cumar iyo cali zayd ibnu thaabit mucaad iyo sidaas laakiin aayaddii min qabli an tamasuhuna taal dukuulkana kinaaya laga wadaa waa galmo wain kunta kaadiban fahuwa abcadu minka baabu lmutcati lilatii lam yufrad lahaa naagtii aan wax loo gooynin oo aan wax loo qadarin mutcada ay leedahay mutcadana waa waxa yaroo la siiyo lagu ambabixiyo laba maro iyo xoogaa lacaga ama alaabta guriga iyo wax un in la siiyo naagahoo dhanna waa leeyihi naagaha la furoo dhan mutco waa leeyihi yacni meherkeeda mutca kulligood waa leeyihiin marka laga reebo mid waa midda yacni inta meher loo qadaray iyadoon la dukuulin la furay middaas maxay leedahay nus meherkeeda ayb wain dallaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhuna waqad faradtum lahuna fariida fa nisfu maa faradtum ayb laakiin naagtii aan waxba loo qadarin iyadoon meher loo sheegin ayaa la guursaday waana la furay iyadoon loo tegin midaas aayadda kalaa sheegtay liqowlihi tacaala laa junaaxa calaykum in dallaqtum nnisaa haddaad naagaha furtaan maa lam tamasuuhunna haddaydnan taabanin aw tafriduu aw maa lam tafriduu inta aydnan u qadarin lahunna iyaga fariidatan wax loo qadaro ilaa qowlihi basiir laa junaaxa calaykum in dallaqtum nnisaaa maa lam tamasuuhunna aw tafriduu lahunna fariida wamaticuuhunna cala almuusici qadaruhu wa cala almuqtiri qadaruhu mataacan bilmacruufi xaqan cala almuxsiniin mataacan bilmacruuf waa aayaddaa sheegtay tan laakiin waa tee waa midda aan wax loo qadarin marka hore oon meher loo magacaabin haddii laakiin meher loo magacaabo iyada meherkii nuskiisay leedahay mutcana ma laha inta kale naagaha la furo taas marka laga reebo mutcay leeyihi walilmudallaqaati mataacun bilmacruufi xaqan cala lmuttaqiin wa qowlihi tacaala walilmuطallaqaati mataacun bilmacruufi xaqan cala almuttaqiin kadalika yubayin allahu lakum aayaatih lacalakum tacqiluun walam yadkur inabiyu sal ly salama fi lmulaacanati mutcatan ma sheegin xiina طallaqahaa zawjuha ninkeeda markuu furay qala xadaثna qtaybaة bnu saciid qala xadaثna sufyaan can camri can saciid bni jubayr can ibni cumr ana nabiya sal ly slama qaala lilmutalaacinayni xisaabukumaa clى allah axadukumaa kaadib la sabiila laka calayha qaala ya rasuul allah ma lii qaala laa maala laka in kunta sadqta calayha fahuwa bima staxlalta min farjiha wain kunta kaadiba fadalika abcadu waabcadu laka minha salafka qaarkoodna naag kastoo la furo min geyri istinaa waxay leedahay meher ee yani mutca amba bixin xoogaa la siiyo shaaficina saasoo kalea laga soo guuriyey wa huwa raajixu wabilahi towfiiq wsal allah wsalam calaa nabiyina muxamed